nabadgelyo iyo naxariis korkiina ha ahaato saaxiibadayna dhegaysanhayaan waxaynu idinku salaamaynaa magaca eebbe naxariis guud iyo midba garab naxariista oo doonayo in qof weliba uu fahmo uuna raaco jidka xaqnimada uu isaga nafaraya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan ugu faraxsannahay sida aan ugu soo noqonnay barnaamijkeenna maanta oo ah jidka xaqnimada oo ka hadlayo sheekooyinka nebiyada uu muuse qoray ee sida ay ugu qoran tahay bugga towraadka markii reer bani israa'iil masar ka soo baxeen dabadeed bishii saddexaad ayay isla maalintaasi yimaadeen cidlada sinai la yidhaahdo oo dadka kale u yaqaanaan buurta sinai oo markay ka soo kaceen rifidim oo ay yimaadeen cidladii sinai ayay teendhayinkoodii cidladii ka dhisteen oo reer bani israa'iilka halkaasay degeen buurta horteeda nebi muuse bal raximahullahu kor buu u tegay markaasaa rabbiga buurta uga u diray isagii oo wuxuu ku yidhi yacquub reer bani israa'iil yacquub reerkiisa waxaad ku tiraahdaa sidan reer bani israa'iilna ku dheh idinku waad aragteen wixii aan ku sameeyey masaariintii iyo sidii aan idinku soo qaaday goorgoro baalashooda oo aan idiin soo kaxaystay haddaba sidaa daraaddeed haddaad daacad ahaan ii caddeecaysaan idinkuna waad aragteen wixii aan ku sameeyey masaariintii iyo sidii aan idinku soo qaaday gorgoro baalashooda oo aan idiin soo kaxaystay haddaba sidaa daraaddeed haddaad daacad ahaan ii caddeecaysaan oo aad axdigayga dhowraysaan oo aad kalaankayga raacaysaan dee markaas waxaad ahaan doontaan dad hanti iga ah dad yooga oo dhan waayo dhulka oo dhammu aniga iskale oo waxaad ii ahaan doontaan boqortooyo waan idin barakayn doonaa waad wadaado ah iyo quruun wanaagsan kuwanu waa ereyada aad reer bani israa'iil kula hadli doontaan markaasaa nebi muuse bal raximahullaahu yimid oo wuxuu u yeedhay waayeeladii dadka oo dhan kolkaasaa ereyaday rabbiga isaga ku amray oo dhammu hortooda wada dhigay markaasaa dadka oo dhammu waxay ku wada jawaabeen oo yidhaahdeen kulli waxa rabbiga ku hadlay oo dhammu waynu wada yeeli doonaa markaasaa nebi muuse bal raximahullahu rabbiga uga warramay ereyadii dadka markaasaa rabbiga wuxuu nebi muuse bal raximahullahu ku yidhi ilaahay casa wajal bal ogow waanu kugu imaan doonaa daruur qaarno weyn dhexdeeda inay dadku maqlaan markii aan kula hadlayo iyo weliba inay weligooda adiga rumaystaan markaasaa bal raximahullaahu nebi muuse rabbiga u sheegay ereyadii dadka kolkaasaa ilaahay wuxuu muuse ku yidhi bal orod oo dadka u tag oo maanta iyo berri wanaaji iyaga oo dharkoodu ha dhaheen oo maalinta saddexaad diyaar u noqdeen waayo maalinta saddexaad dadka oo dhan hortiisa ayaa rabbiga soo degi doonaa buurta sinai oo waa inaad wareejisaa oo waxaad ku tiraahdaa iska jira oo buurta ha fuulina hana taabanina xuduudkeeda waayo kuwa allaa kii buurta taabtaa hubaal waa la dili doonaa gacanu yaanay taabanin isaga laakiinse hubaal isaga waa in la dhaxxiyo ama waa in la gantaal lagu dilo dadka iyo dunyo ha ahaado kaasu sinai yaynu u noolaanin oo markii buunka aad looga dhawaajiyo buurta ha soo fuulina markaasuu nebi muuse bal raximahullahu buurta ka dhigay oo wuxuu u tegay dadkii kolkaasuu dadkii wanaajiyey oo ay dharkooda dhaqeen sida towraadka ay u qoran tahay nebi muuse wuxuu dadkii ku yidhi maalinta saddexaad diyaar noqda oo naagnaha isu dhowaanina oo maalintii saddexaad markuu waagii baryey waxaa dhacday oonkood iyo hilaac iyo daruur qaar weyn buurtii soo duljoogsatay oo waxay yidhaahdeen buun codkiisu aad iyo aad u weyn yahay kolkaasuu dadkii xeeradii ku jiray oo dhammu waa wada gariireen markaasaa nebi muuse bal raximahullahu dadkii xeeradii ka soo bixiyey inuu ay arkaan mucjisooyinkii uu isaga suubin jiray mid ka mid ah oo buur siinaay dhammaantood way qiiqaysay oo waxay maxaa yeelay rabbiga baa awooddaasi siiyey nebi muuse isagoo dab ku dhex jiraa oo qiiqayna qiiqdiina ku buubixiyey sida qiiqoono oo kale oo buurta oo dhammu aad bay u gariirtay oo markii buunka codkiisa aad iyo aad u sii weynaaday ayuu nebi muuse la hadlay rabbiga markaasuu cod ugu jawaabay markaasaa ilaahay wuxuu ku soo amray in nebi muuse ay dadka dhegeystaan kolkaasuu rabbigu wuxuu muuse ku yidhi buurta dusheedii oo muusena kor buu u baxeey markaasaa rabbiga wuxuu muuse ku yidhi hoos u udeg oo dadka u dhig waaba intaasoo we ay rabbiga xaggiisa u soo xadgudbaan inay fiirsadaan oo ay qaarkooda badanu hilaacgamaane fariin baa loo soo dhiibay nebi muuse bal raximahullahu markaasaa rabbiga ereyadan oo dhammu ku yidhi sida ay uu qoran tahay taariikhda nebi muuse uu qoray oo lagu arko buugga towraad aniga mooye ilaah kale waa inaadan lahaanin aamiin waa inaadan samaysanin sanab hadhan ama wax u eg wax samada sare jira ama wax dhulka hoos jira ama wax biyaha dhulka ka hooseeya ku jira waa inaadan iyaga u sujuudin bal ilaahay casa wajalla waxaan ka ahayn waayo aniga ah rabbiga ilaaha casa wajalla ah waxaan ahay ilaahii masar waxaan ahay ilaaha abuuray dhulka iyo cirka iyo samada iyo wixii kaloo la mid ah run ahaantii dhegaystayaal waxaad ogaanaysaan in sheekada ku qoran sida uu sheegay nebi muuse oo ah khalaqahu fi samaawaati waal-ard ardi ilaaha abuuray dhulka iyo cirka ama samada ursilad ambiyaa liyaati wa tactiina risaalatun min allaha jamiica alambiyaai qataxtahun ruuxuhum fi salaama nebiyadii oo dhammu wixii dhinteen ilaahay u naxariis natawaqicu nabiyun ciisa aladii hum fi samaa'i waa inaadan samaysanin sanab xadhan ama wax weeg oo samada ku jira waa sida uu rabbiga ku soo amray nebi muuse si uu u sheegay ummadda wakhtigiisa qarni weliba wakhtigiisa qiso weliba maalinteed waa inaadan iyagu u sujuudin buu rabbiga yidhi waa inaad howshota waa inaad shuqul kaaga oo dhammu qabsataa laakiinse maalinta iyo wakhtiyada kale waa inaad u bixisaa allabari oona a dhecdaa rabbiga sida uu ku faray oo dhammu dhegaystayaal waa inaadan magaca rabbiga ilaaha ah oo casa wajalla ah si been ah ugu hadlin hadal qaadin waayo rabbigoo eedlaawe u haysan maayo kii magaciisa si been ah ugu hadal qaadaa xasuuso maalinta rabbiga uu ku yidhi inaad saacadooyinka oo shanta waqti inaad caawdid ilaahay dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudano haddii aad qabtaan wax su'aalah ama aad doonayso inaad wax ka kororsataan barnaamijyadeena maanta fadlan inala soo xiriir ciwaanka yagu waa radio somaly one at gmail dot com mar labaad imeilka yagu waa radio somaly one at gmail dot com
dayax soo baxo dalka nuuriyo geesi daacado han ku dhiirsado dayax soo baxo dalka nuuriyo geesi daacado han ku dhiirsado waan ku doonayaa
dayr hoortayo lagu diirsaday darbaan qaadiyo nafta deeqdaye dayr hoortayo lagu diirsaday darbaan qaadiyo nafta deeqdaye ay kalay soo dhabo
dayax soo baxo dalka nuuriyo geesi daacado han ku diirsado dayax soo baxo dalka nuuriyo geesi daacado han ku diirsado waan ku doonayaa
dayr hoortayo lagu diirsaday darbaan qaadiyo nafta deeqdaye dayr hoortayo lagu diirsaday darbaan qaadiyo nafta deeqdaye ay kalay soo dhabo
qaysoo tartaan ku daalane garataa in daran ma u diirnaqdo qaysoo tartaan ku daalane garataa in daran ma u diirnaqdo ma u diirnaqdo may ka tahay
daraday iqraay nafta daalane lay daran jacayl waa u tiirnaxo daraday iqraay nafta daalane la il daran jacayl waa u tiirnaxo waa u tiirnaxo waa ku taagahay
qaysoo tartaan ku daalane garataa in daran ma u diirnaqdo qaysoo tartaan ku daalane garataa in daran ma u diirnaqdo ma u diirnaqdo may daatahay
daraday iqraay nafta daalane la il daran jacayl waa u tiirnaxo daraday iqraay nafta daalane la il daran jacayl waa u tiirnaxo waa u tiirnaxo waa ku taagahay iqraay nafta daalane la il daran jacayl waa u tiirnaxo daraday iqraay nafta daalane la il daran jacayl waa u tiirnaxo waa u tiirnaxo waa ku taagahay
qaysoo tartaan ku daalane garataa in daran ma u diirnaqdo qaysoo tartaan ku daalane garataa in daran ma u diirnaqdo ma u diirnaqdo may daatahay
daraday iqraay nafta daalane la il daran jacayl waa u tiirnaxo daraday iqraay nafta daalane la il daran jacayl waa u tiirnaxo waa u tiirnaxo waa ku taagahay
dhegeystayaasheenna qiimaha iyo qadarinta mudana waxaynu soo gaarnay gebgabadii barnaamijkeenna jidka xaqnimada haddii aad doonaysaan inaad su-aal ka dhiibataan ama aad wax ka kororsataan fadlan inala soo xiriira imeilkayagu wa radio somaly one at gmail dot com mar labaad imeilkayagu wa radio somaly one at gmail dot com intaynu hawada dib ugu kulmayno waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo